geedi cabdulaahi islaan idhaa anika koow iyo toban laan nahay buulbagteen teginahay saa oo kale maamada hati sheelay tirakoobka saasaa u gal raashinkay shalay aan qaadin jiray shalay waxaa la dhahay maam meesha waxa ku malihid maa iska soo laabta hadday ilmaha kiilo u baaganahay shan toddoba cunugoo dugsi ku jiraan oo shan kun bishii laga bixinaya kaarka bisaan ka bixinaya nuurta axmed cabdulaahi waxaan ka cabanayaa kaarkay lambar tiri lambar fo aa laga dhigay ilmahaygu waa agoon aabood wuu dhintay madhi kaale igu jiro saddex gabdhood iyo waxaan nahay hal wiil iyo aniga anaa u weyn meesha waxay ahayd oo ishee kaarka afar lambar afar aa laga dhigay waxaan inta u imaaday inaan islaamka raashinka la siiyo hadda qa- raashinka qaadanaya kiilada aan ka qaato oo dhaha walaalo wax ii daro ilaan kaarka in raashin kuma qaadanaye saasaan inta u imaaday jawaanka waxa u wataa dadka soo qaata raashinka inaan kiila ii daraan dhah aan u imaaday meesha wax la ii sheega mala yuu anwaantayga kaarkaada waxaa la lambar tiri waaye wax la ii sheegana ma laha codsiyaad leedaha liidhe wax codsi oo la ii qabtayna ma laha bisha saddexaada codsi lu- codsiga uu soo baxaa liidhe
cabdiraxmaan bare kaarkay labiyo toban lu waaye nin sideetan jir ay iigu jiro ilmo rajooyinga hooyo aan lahayn saddex anug ay iigu jirto waana lambar saddexaa layga dhigi waana u qalma ifatu waana degan buushaan ku jiraa maya raashin malidaa lidhahay shalay maanta iyo maanta le saddexan raashin aruursanaya keela keela wixii tolkayda soo qaataan ninkii weji gorod eh magacayga khadiijo xuseen maxamed baan lahaa kaarkay waa sagaalo ifatriyaan deganaan jiray waxaa liigu daray if xaawajubey eftriyaan deganahay waxaan nahay ilmo maxaan haystaa wow- oo arday ah odag waa indhoolo indhihii way fiiqmi waayaan annas maxay ahayd waxaan haysta oo shaqaynayo ma laha kiila hadda usoo doonta dadka kiila kiila iyo daraan dhihaya kaarka lambar saddexaa layga dhahay waxaan u haayana malaha odag waa indhoolo ilmihii waa arday waxay haystaan ma lahan laba kun iyo koob iyo tobankeen soo degnay fatriyaan deganeen waana laga raray waxaa nala dejiya iftari meel la dhahay magacay may la dhee faadimo maxamed maxamuud maftaax may odsi wadide nambar tiri nambar foor iyo walala sheegoy un horta waxan kaarka u n ana siitay bacdishee tirikooba hadda nambar tiri nambar foor kanagani la sheegoy tirikoobka ina waraysi jiraay ina kala hadaba hadda dhegta ka dheegoy naaga mininka inka koyte walma i waraysin manifestasheena idhati walla qorti qorti qorti guriga istaaga idhati isabarti hadda nambar tiriya ataliilay wixii ka aynama sheekar lama ilma awoona inka jirto mitaan ayan ninki shal tabni laba ayaal usa oo dhali oo wadidi iyo anigi garoowa aya wejigi aan nambar tiri kanagadi haddaba makaskar wal i waraysadana ma jirto nuurta nuur shabbaaliyadhaana dhagaxleyana degan kaarkee waxaa waye todoba iyo toban lo anigii macal gabdheeya iskula jirna lix ruux oo lix ilmood oo yaryar ah oo isma dhaanto ah ku jirto toban iyo toddoba anigii gabdheeya isla dhalahayna iskula jirna kaarkana todoba iyo toban waay lambar saddexaa la isii doorka raashiid maliidaa lii dhehe dhagaxleyana fadhi ilmaha aabood hadda ma jiro soomaaliya jiro hooyadii soo dhimatiyos eede soomaalias ku maqan ilmihin wax camal aan u hay ma laha dhagaxleyan kasoo taga hadda ninkii wax ugu dhaamo ehelka oo deriska aan soo aade hadda lanba soo joogso ilmihii baa nin lahaa soo tagay aan lahayn haddan amaadataa kiilataa daawo ama helan haddan soo joogsaday marka wixii la igu dhihi oo lambar tiriya u taha la igu dhihina la iima sheegan waa khadiijo maxamed maxamed ifaweynaan deganahay kaarkayga waa toban iyo toddobaale carruur yar yaraa igu jira gabdha aan soo korsaday oo rajooye ilmo ay dhaleen oo gabadhana lasoo furay afar calug isla wadata ayaa igu jira gabar dhagoolaa ku jirta gabadha ilmaha dhashay lugta faraha way ka go'on tahay Ee, ninka ilaalka aabahoodna nin shaqeeya ma aha oo aan nin mataqaanaaye aanan shaqayn carruurtaydana waxbarasho ay ku jiraan wiilka ii weyn sideed iyo toban jir weeye gabadha ku xigta waa toban iyo lix jir waxbarasho ay ku jiraan kaarkaasna aan wixii buuggooda iyo cuntadooda waxaa dhan aan u kala qaybin jira marka ee, lambar tarii weeye baa layidhi mana u qalma maxay aheeday ee, kaarka sida iyada uma qalma maxay aheeday ee, lambar tarii baana layidhi marka waxaan cawasho ka qabaa ina kaarkaas mataqaanaa sida ee, liigu soo celin kara oo hay-adaha ii caawin karaan oo cawashadeedaan u baahanahay